mas-uuliyiin ka tirsan galmudug uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda mudane maxamuud guure guleed ayaa booqasho ku tegay deegaanka dhaardhaar ee gobolka mudug booqashadan ayaana lagu eegayay xaaladda nololeed ee dadka deegaanadan miyiga ah waxaana odayaasha iyo waxgaradka deegaankan ay sheegeen in dhibaato baani ka haysato dhinaca biyalaanta iyagoona tilmaamay in ceelal badan oo dayactir u baahan ay deegaanka ku yaalaan meel haddaan biyo ka jirin bala kama maqnaalayi meel haddii biyo laga waayo oo aysan biyo ka jirin bala waa u diyaar baaliyi wax la cabbo oo lagu noolaado wax lagu weysaysto wax wax lagu kariyo midna haddaan la arag baaba iyo bala kama dhimana waxaad mooddaa marka biyaha ceel baa la qoday ceelkaa la qoday wuu kaafin waayey canaabtii joogtay haddana dadkii wuxuu u baahday in maanta laga faa'iidaysto mashruucii yimid iyo ka horba isku day ahaan in dhulka la shafiicsado dadku uusan ka maarmi karin wixii loogu safri jiray gobollada kore oo fogfog oo ilaa muqdisho iyoo kale loogu arri jiray baabuurta laga sugi jiray dagaankii annagu aanu joognay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guuro guuleed ayaa ballan qaaday in maamulka galmudug uu gacan ka geysan doono sidii biyola'aanta wax looga qaban lahaa waxauna sheegay in arrintan la gaarsiin doono hay-adaha ay quseyso si loo hirgeliyo mashaariic wax ku-ool ah oo ku aadan dhinaca biyaha oo ay rabaan biyaha loo xidhiidhiyo maantana waxaan joognaa wakti qof walbaaba uu leeyahay warbiyo ha la keeno ha la ballaariyo taas waxaa keenhaya waxaa la arkay horumarku faa'iidada uu leeyahay aad iyo aad baan ilahay baa uga mahadcelinaynaa dareenka dadka oo ah inay garteen waxa u wanaagsan ilaahay baan uga shukinaynaa nabadda iyo xasiloonida mar haddii aan xasilooni jirin waxba ma qabsan kartid sababaha dagaalada looga hortegahayo ee colaadda loo diidayo waxaa weeye in horumarkaas aanu helayn jaaniska hadda u haysto runtii sidii mas-uuliyiinta hore ay sheegeen dadkuna dadkii hore u degaanaan jiray waa ka ballaartay waa deegaan fiday dareenkii hore ahaa xoola dhaqasho kaliya lagu koobnaana hadda dadku ma joogo wuxuu ku haminahayaa inuu beera samaysto waayo waxaa la ogaaday adoo beer leh xoolana inaad adoo xoolale beerna samaysan karta biyuhuna intaasoo dhan inay yihiin nolosha rasmiga oo taabanaysa oo intaasoo dhan aasaaska u ah warankeeyaanbaa ka talan meel walbaba biyashay ka biya badan tahay waa ka khayr badan tahay waa ka dad badan tahay waayo dadku biyuhu soo aadahay
waxaan dhammaan ka codsanayaa dowladda heerarkeeda kala duwan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda beeraha saaxiibkii galbeedtigeeda ee agaasimaya dhammaan saaxiibada wasaaradda iyo dhammaan dowladda inteeda kaleba in laga qayb qaabto ceelkan inta badan baahiyaha ugu badan ee laga soo warinayo deegaanada miiga ee gobolka mudug ayaa dhammaantood sal ku haya arrimo la xiriira biyayare